waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da mudanayaal iyo marwayaal haddana waxaan idiin soo gudbinayaa warkii oo dhan waxay ahayd bishii janaayo labadii kun iyo lix iyo tobankii markii dhegaystayaal aan weedhaas ka maqlay weriye goor garab ah telefishinada af soomaaliga ku hadla midkood ka soo tabinayay qaar ka mid ah wararkii maalintaas dunida laga hadalhayay in dhegaystayaal kale ila mid ahaayeen iyo in kale war uma hayee kollay anigu waan yaabay maxaa yeelay marnaba isma aan odhan qof weyn oo ka howlgala telefishan ay soomaalidu badiba wada daawato ayaa gab sidaas u muuqda ku dhici kara ereyga uu wartabiyuhu ku dambaabay ee aan indhaha la taagayna wuxuu ahaa marwo oo markuu doono inuu wadareeyo uu marwayaal ku wadareeyey taasoo ah qalad uu ka fursan kari lahaa hadduu u fiirsan lahaa magacyada afkeennu siday u wadaroobaan amaba ay u kooxoobaan sidaan ku soo sheegay barnaamij sii horreeyey oo waaguu baxay haatan dhowr sano laga joogo waxaa jira magacyada af soomaaligu siyaalo kala duwan oo ay wadar ku noqdaan taasoo ku xidhan hadba xarafka uu mid waliba ku dhammaado iyo naxwo ahaan caynta uu magacaasi ka tirsan yahay ma labbaa ma dhadigba tusaale ahaan hadduu magacu lab yahay kuna dhammaado shaqalka gaaban ee e marka la wadaraynayo waxaa gadaal ka raaca yaal sidaas awgeed ereyga aabe wuxuu wadar ku noqdaa aabbayaal waxaa la mid ah mudane oo mudanayaal ku wadarooba iyo meere oo meerayaal ku wadarooba hadduuse magacu dhadig yahay kuna dhammaado shaqalka gaaban ee o marka la wadaraynayo waxaa gadaal ka raaca ooyin o ya i na sidaa darteed magaca marwo wuxuu ku wadaroobaa marwooyin ee marwayaal kuma wadaroobo siduu wartabiyuhu mooday isagana waxaa la too ah magacyada kale ah hooyo oo hooyooyin ku wadarooba guuto oo guutooyin ku wadarooba waddo oo waddooyin ku wadarooba iyo kuwa kale ee laxeerka ah waxaa jira macno ahaan si qaldan oo warbaahinta af soomaaliga ku hadashaay isla ereygaas marwo ay waayadan u adeegsato aan sii faahfaahiye ereygu sidiisaba waa tilmaan dumarka qaarkood lagu sheego waa tilmaan u gaar ah haweenayda wanaagsan xaaska ah xilkaska ah camalka san agaasinka qoyskeeda ka adag saygeedu hadduu maqan yahay aan la tabine iyadu kaalintiisii buuxisa qaraabada u roon darisyadu ay ka nabad galaan oo ka mahad sheegtaan saanteeda iyo sawdkeeduna ay kooban yihiin sidaa daraaddeed waliyayaasha qaarkood siday u maleeyeen ma aha tilmaan dumarka oo idili ay ka siman yihiinoo tu waliba ay gar u leedahay inta magaceeda laga hormariyo in marwe hebla lagu tilmaamo abwaan soomaaliyeed oo rag u sheekaynaya ayaa beri wuxuu yidhi nin maalin ma gaadhid ninna sanad ma gaadhid ninna weligaa ma gaadhid noo laqbee waxaad uga jeedo markii lagu yidhina wuxuu yidhi nin maalin ma gaadhidoo maalinta inta colla yahay la duulo ninka kaa faras wanaagsan ma gaadhid oo haddii geel lasoo dhacaayo haddii la dhacsanayo iyo haddii la baqanayaba mar walba isaga ayaa kaa horreeya ninna sanad ma gaadhidoo dharag dayreed nin toban cisho kaaga horreeyey sanadkaas ma gaadhid oo xoolihiisa ayaa ku waagay jiilaalada dambe si walba uga horrayn doona ninna weligaa ma gaadhidoo ninka kaa naag wanaagsan weligaa ma gaadhid sidaa daraaddeed haweenay waliba marwo ma ahee waa midaas uu abwaanku sheegay ee ninkii ay u dhaxday rag oo idil dhaafisay waa tahay bishii oktoobar isla sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa gobolka waqooyiga siinaay ee masar waxaa lagu dilay nin jenaraal ah dabadeedna weliyihii soomaaliyeed ayaa markuu warkaa tabinayay wuxuu gadaal ka raaciyey faallo gaaban oo ku saabsan xaaladda gobolka iyo sida in dhoweydba uu u ahaa meel ciidamada dalkaas iyo ururka dowladda islaamku ay ku dagaalamaan markaas buu yidhi siinaay waxay noqotay meel gabaati u ah kooxaha ciidamada masar ay colaadu ka dhexayso taasina waa weer qalad ah sida ila tahayna weriyuhu ereyga wuu maqlay uune weligiiba laqbihiisa uma dhabagelin muxuu haddaba gabaati yahay waa erey lagu yaqaan hiddaha guurka soomaalida waa deeq aan sidaa u badnaynoo mar noqon karta neef geela mar kale mid lo ah mar kalena dhar go ama macawisa yaradka ka horna ninkii inan doonaa uu siin jiray hooyadeed ama walaalkeed ama ina adeerkeed taasna waxaa badanaa loo yeeli jiray gabaatiga ninkaa bixiyey mooyaane in gabadhaas guurkeeda aanu nin kale hawaysan allaha u naxariistee cabdi maxamed awmagan oo cabdigala yax loo yiqiin ayaa gabay uu jeer geela ku ammaanay ereyga gabaati ku soo daray isaga oo markaa faahfaahinayay waxtarka uu meesigaasi leeyahay iyo ninka iska leh siduu guurku ugu fududaan jiray wuxuu yidhi gabadh miiganoo culus haddaad milicsatood eegto asaad maxabbadeedii qalbiga yaraha maan raacdo haddaad mudanihii aabbaheed madan ku weydiiso moodkiiyo gabaatiga tolkaa lagu murweeyaayey hadduu kugu mucaarado inaad yarad muhiibsiiso wax mashaakil iyo ceeb ah waa malow la-aanteede muraadkiisu wou sahal ninkii mooga fobsaday buu waxaa haddaba iska cad ereyga uu weriyuhu u jeeday inuusan gabaati ahayne uu ahaa ku kale oo ay isu egyihiin karase macno yihiin waxaan is leeyahay waa ereyga gabaad oo macnihiisu yahay meel dugsi ah oo dhaxanta laga galo amaba lagaga gabado ereygaasna waxaan ku arkay oo uu ku xusan yahay gabaygii aw yuusuf bare uu dumarka qaar guursigooda kaga dayrin jiray dhextaalkiisuna ahaa guur aan kala aado markuu ka digaayay gabadha aan farsamada aqoon ee wax hooyadeed ku gargaarta mooye aan iyadu rarada samaysan karin sidaa darteedna aan aqalkeeda dugsi iyo dugaal toona loogu irkan karin waa kii odhan jiray garoolka iyo cawskaa barkood guna ka gooyaaye garbaduubantaan lagu dayayn gale inay laabto waxay hooyadeed garab degtoola i gargaaraaba mar haddaan ka guurana hadday biidna garan weydo gabaad kob aan lahayn kuma gam ee guur aan kala aado dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga wayaa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo